nairobi ayaan kula xiriiray madaxa shirkadda hirgelisay mashruucan oo lagu magacaabo dalcom jaamac maxamed waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa uu yahay fiber optic
haruno fiber optigu waxa weeye waa qeyb ka mid ah eeteknolojiyadda isgaarsiinta oo marka ugu horeysaba ka shaqeysa ama qaabkay ku shaqeysaa uu yahay xadgeed ku xiran oo dhaadheer oo badda hoostooda iyo berigaba mara oo loo isticmaalo isgaarsiinta lehna tayo sare oo ay wax ku qaadaan iyo awood sare oo xawaaro dheer aada u dheereeya ay wax ugu gudbiyaan iyagoo xambaarsan xamuul dhan ama awood dhan midda lagu mid lagu qiyaasi karo terabities ama gigabities ama megabities ama noocyo unidyo badan bay leedahay oo lagu cabiro marka waxa weeye waa technolojiyadaasayto casriga ah oo adduunyada inta ugu dambeysay ay isticmaalaan ee loogu talagalay isgaarsiinta iyo waxgudbintaba in ay loo isticmaalo si looga gaaro horumar weyn oo lagu qiyaasi karo in wax weynna la gudbiyo wakti yarna lagu gudbiyo waaye waxaad iga sheekaysaa marka muqdisho ayaad ka bilowdeen toddobaadkii lasoo dhaafay faa-iidooyinka technolojiyadan fiber opticada say ugu faa-iideyneyso ama wax uga bedeleyso isticmaalka isgaarsiinta technolojiyada iyo internetka wax iga sheeg sida la ogyahay fiber optigu wuxuu xambaarsan yahay waxa loo yaqaan bandis ama irarka isgaarsiinta casriga ee awoodda sare u leh inay wax gudbiyaan waxna soo qaadaan marka waxaa la yidhahdaa wadamada fiber opticadu tagaan sidoodaba sharciga u yaal waxa weeye inuu bedelo dhaqaalaha wadanka waayo bini aadamka noloshiisii waa isbedeshay informationka ama macluumaadka helitaankiisu waxa uu ka mid noqday asaasiyaadka qofka bini aadamiga uu mar walba u baahan yahay waxaan rajeynayaa cablekan ama technolojiyadan hadda soomaalida gacanteeda soo gashay in uu nolosheeda wax wax badan ka bedeli doono wuxuu kordhin doonaa dhaqaalaha wadanka wuxuu casriyeyn doonaa gaarsiinta bulshada wuxuu dib u habeyn doonaa isugudbinta aqoonta wuxuu bedeli doonaa qaab nololeedkii ganacsiga oo dhan oo maantay dadku ay ka dukaameystaan internetka gudihiisa oo laga gudbay safarkii dheeraa socdaalkii loo geli jiray waxyaabo badan ama adeegyo badan meelo kaloo laga soo iibsan jiray marka waxaa la qiyaasayaa in uu ku dhaco isbedel guud oo weyn oo nolosha waddankaasayta bedelaya ama dhaqaal ahaan ha noqoto ama ijtimaaci ahaan ha noqoto ama caafimaad ahaan ha noqoto ama cilmi ahaanba ha noqote marka waxaan rajeynayaa maantay soomaalidu maadaama ay technolojiyadan gacanta ku dhigeen markii ugu horeysana ay waddanka soo gaaray uu noqdo in habnololeedkeedii oo dhan uu isbedelo shaqo abuur fara badan ay abuuranto ganacsigii oo dhanna uu dib u habeysmo waxbarashadii iyo caafimaadkii ay dib u habeysmaan oo ayagana la helo tayo cilmi leh aqoon ku kaydsan internetka ay dhaqso u gaari karto shacabkii oo dhan marka waxaan rajeynayaa isbedel weyn oo dhaqaale sharciga u yaal cablekan waxa weeye waddan kasta uu tegay waxaa la yidhahdaa waxaanu ku cabirnaa mega megabit ayaa lagu cabiraa internetka marka hal megabit oo waddankaa gashaa wuxuu u dhigmaa hal dollar oo dhaqaalaha waddankaa kusoo biiro muqdisho ayaad maaragtay ka bilowdeen mashruucan magaalooyin fara badan oo xeebala wey jiraan oo degan sida somalilan puntland oo kale iyaga ka waran goormay gaaraysaa kebaladu soomaaliya waqooyigana waa ka maraan barigana waa ka maraan waxaan u qorsheeyey soomaaliya in laba station laga dhiso midna waqooyiga laga dhiso markaan naqshadii hore sameynayay midna laga dhiso koonfurta laga dhiso nasiib daro stationkii koonfur waqooyiga waxaa la sugayay inuu howlgalo laba kun iyo sideedii laakiin ayaan darro ka timid maamulka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda somaliland ayay labadii kun iyo sideedii waxay xanibeen mashruuca dhamaystirkiisa haddana wuxuu ku xaniban yahay magaalada berbera mana dhamaystirna waxayna noqotay marka mashruuca inuu dib u dhac ku yimaado dadkiina ay ka faa'iidaysan waayeen ayagoo u arka muhiimadda ay leeyihiin ayay waxay door bideen inay yidhaahdaan xarig dhulka la mariyo oo jabuuti lagu xiro ayaanu u wareegeynaa intii berbere stationkeedii aanaan ay isticmaali lahaayeen marka taa halkaasuu ku xaniban yahay inta kaleeto waxawaaye waa kan muqdisho oo aanu dhisnay kaasna waxa waaye markii hore ammaan darre ayuu u xanibnaa oo waktigaasba waxaa loogu talagalay in la hirgeliyo laakiin ammaan darradii ka taagnayd markii ay soo yaraatay ama dhibkiiba u yaraaday ayaan waxaanu goosanay inaanu furno mashruucii haddana waanu furnay inta udhexaysa berbera iyo muqdishona qorshaha iyagu wuxuu yahay inaan dhisno khad kaleeto oo kasoo bilaabanaya boosaaso kuna dhamaanaya kismaayo mustaqbalka waana hawsha labaad oo haddii aanu dhamaystirno magaalada muqdisho iyo hawsheeda aana u gudbi doono oo aan rajeyn doono inuu noqon doono marxalada labaad ee aan gudbino waa garta arinta su-aashaan ku weydiinaya waa arinta la xidhiidha maxaan ku idhahdaa caqabadaha idinka hor yimid mashruucan intaad aada wadeen bal caqabadaha dhinaca amniga iyo fidinta mashruucan wax yar ka hadal waa sax oo dhibaatooyin fara badan ayaan dhinacaas kala kulanay mashruucan markuu bilowday caqabadii ugu horreysay waxay ka timid xeebaha soomaaliya oo uu burcadbadeedkii ka dilaacay labadii kun iyo shantii waxayna markaa caqabad ku noqotay in dhismo intaa la eg laga hirgeliyo xeebihii soomaaliya caqabadaasna weli waa taagan tahay oo ay maraakiibtii dhigaysay ama shaqaalihii ka shaqeyneysay laga baqayay in la afduubo ama